Deegaanada maamulka Somaliland yaa ku dareeraan ololo doorashada madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadeed taas oo la kawada in yadhida toban iyo sideeda bilo November sanadkun si shacabka iyo handooradan qofkii hogaamiye lahay shanta sane hadareerta silanku horseeda ku qayb qaadowka shaqaalo dawlada arrimo ololo doorashooyinka iyo shir jarayd xafiiskii ka gobodi gudoomiyaha hay'adda shaqaalo ee maamulka Somaliland Khalid Jaamac Qodax walibana sadignin andarey shaqaalo Somaliland oo in iyo qayb unkunagana hardanka doorashada maadaama heero shaqaalo usa mamnuuc ku ayee waxaan halkan ka baahinaynaa oo ku wargelinaynaa dhammaan shaqaalo weynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan shaqaalaha dawladda in maadaama lagu jiro waqtigii la galay ololaha doorashooyinka dhici doona novembar sanadkan aynu ku jirno inay u hogaansanaadaan xeerka shaqaalaha dowladda qaranka xeer number oo sheegayay dhammaan waajibaadka shaqo iyo dhammaan mas-uuliyadda shaqo ee looga baahan yahay qofka shaqaalaha taasi oo ka reebaysay inay ku milmaan ka mid noqdaan sidoo kalena ay ka muuqdaan goobaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda maadaama xeerku uu ka reebay shaqaalweynaha qaranka inay siyaasad lug ku yeeshaan gaar ahaan qodobka sideedaad ee xeerka shaqaalaha dowladda oo horsocad oo bayaana runtii u qeexayaa in shaqaaluhu ay ka mid yihiin dhexdhexaad ay yihiin sidoo kalena aanay ka mid ahayn ururada siyaasadda iyo iyo xisbiyadaba marka waxaan shaqaalweynaha runtii halkan fariinta uga furayaa maadaama waqtigaa xasaasiga aan galnay maadaama waqtiga ololaha galnay inay dhammaantood u hogaansanaadaan sida xeerku waajibinayo sidoo kalena waxaan halkan shaqaalweynaha uga sheegayaa oo ku wargelinayaa anigoo ka wakiila guddida hay-adda shaqaalaha dowladda inaanu hirgelinayno wareegtidii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi uu soo saaray laba habeen ka hor taasi oo runtii sheegaysa oo bayaaminaysay in loo hogaansanaado xeerarka iyo siyaasadaha ka dhalanaya ee shaqaalweynaha qaranku ay mas-uul uga tahay hay-adda shaqaalaha dowladdu in runtii ay ka foojignaadaan oo iska ilaaliyaan inay runtii ka mid noqdaan lagu arko inay wax luga ku leeyihiin arrimaha siyaasadda shaqaaluhu waa halbowlaha iyo howlsocotiyo iyo lafdhabarta howlsocotiinta iyo howlmaalmeedka qaranka waa adeegayaasha runtii qaranka sidaa daraaddeed xeerku si cad buu u sheegay u bayaamiyey waajibaadkooga runtii oo sheegaya waajibaadkaasoo sheegaya mas-uuliyadda iyo ahmiyadda ay leeyihiin marka anigoo ku kalsoon oo runtii marka horeba kalsooni ku qabay waxaan halkan fariintan uga farayaa inay u hogaansanaadaan xeerarkaasi iyo nidaamyadaasi shaqaaluhu runtii maalinta codaynta xaq dastuuriya bay leeyihiin cid ay u codaynayaan oo dastuurku waajibiyey laakiin xeerku intuu ka reebay xeerkana way ku taallaa iyaguna way garanayaan intaasuun baan runtii maanta jeclaystay inaan halkan warbaahinta uu fariinta uga fidiyo shaqaalaweynaha waxaan u rajaynayaa sanadkan sanad in doorashadu ay runtii inoogu dhacdo si nabad iyo iyo iyo runtii wanaagsan